waxyaabaha ugu waaweyn oon qabano horta sidaad la socotid markuu dhacay qaraxii weynaayo september eleven oo towriska lagu beegsaday wixii ka dambeeyey waxaa mandatory laga dhigay ama qasab laga dhigay waddan kasta inuu yeesho financial intelligence unit oo annaga aan soomaali ahaan aan ka dhignay laakiin financial reporting center taas daraaddeeda waxay noqotay si loo ilaaliyo badqabka lacagaha oo socdo oo laga ilaaliyo in lagu maalgeliyo argagixisada in la ilaaliyo laga ilaaliyo lacagaha waddanka soo gelayo in laga ilaaliyo faldambiyeedyada lacagaha ku yimaada faldambiyeedyada sida money laundering oo kale in aan caddayno waddankeena inaan aan ka hortegi karno shaqooyinka ugu muhiimsan inaan qabano waa taa in bangiyada iyo xawaaladaha aan regulate garayno oo bangiyada xawaaladaha keliya ma ahane waxyaabo kaloo badan oo hoos imaanayaa jiro laakiin waxa ugu muhiimsan oo ugu weyn waa bangiyada iyo xawaaladaha marka aan usoo laabano warbixinta dhowaan aada soo saarteen ee ku saabsan qiimaynta wixii halisee ka imanaya lacagaha sida sharci darada lagu kala gudbinayo marka dulduleelada soomaaliya maxaa kamida waxyaabaha ugu waaweyn warbixinta kaga hadasheen waxaa kamid a soomaaliya inay halista lacagaha la dhaqo ama lacagaha argagixisada inay halisteedu aada u sareyso sharax qodobkaas tan ugu muhiimsanoo meesha taalla horta waxaa waaye national i d waxyaabaha annaga nalagu eedeeyo badana soomaaliya la dhahaa waxay tahay wadamooyinka kale lacagaha nooga imaanaya dhib lagama qabee qof kastoo lacag meel geenayo aqoonsi uu leeyahay oo wixii la rabaa laga qaadaa laakiin waxa annaga markasta nalagu haystaa waxay tahay lacagta qofka qaadanayo muxuu yahay ma lacagta aaminaa qaadanaysa mase qof kaloo aamino kaloo dhinac kale kasoo jeedaa qaadanaysa marka taas waxay noqonaysaa dhibaatada ugu weynoo taallo waa national idea la-aantiya taallo one tan labaad awareneskii oon jirin waxyaabahan kale oo socdo oo lacagahan kale oo la kala aruuriyo la kala gudbiyo waxyaabahaasaa dulduleelka ugu weyn oo yimaadaa waxay tahay inuu systemkii waddanka waxyaabo badan ay ka maqan yihiin awarenesska ay uga mid tahay maadaama annaga sharcigii labada kun lix iyo tobankii uun la baasgareeyey weli waddankii uun la qabsigeedii oo oo aanan lahayn aa jirto dhibaatooyinka ugu weyn taasaa keeni karta waa gartay marka aynu tusaale kasoo qaadno waddanka lacaga kala duwan baa soo gala kuwana way ka baxaan halkeed kasoo gashaan doorkiinu muxuu yahay seed ku ogaataan lacagahaas
lacagaha waddanka lacaga waa soo galaanoo siyaabo badanay kusoo galaan mid lacagaha waddanka soo galo lacagaha lasoo xawila iyo lacagaha kala soo galo waa waa waa waa taas waa taas lacaga badan oo siyaabo kale oo usoo galaa jiro taasna iyadana nidaamkeeda iyo systemkeeda iyadana waa gooni laakiin tan ugu muhiimsanoo meesha taalla ah waxay tahay lacagaha xawaaladaha ay kusoo dhacaan ilaan waddankeena meesha keliya lacag kasoo gasho waa waa in boorso lagu keenaa ama in in in lagu keenaa in lagu soo diraa xawaalad ahaan lagu soo diraa xawaalad ahaan xataa marka lagu soo diraayo waa lacag inta taallo qofka sii bixinaya ama sida kale ay ku imaanayso waa in boorso lagu keenaa taasna waxaa keenaya waddanka oon correspondent banking lahayn waddanka hadduu correspondent banking lahaan lahaa electronic trace lacagta ay tahay way sahlanaan lahayd marka kasta taas waxayba ka mid tahay riskiyada jiro oo ugu waaweyn waddankan waxaa ka mid ah waddankii in boorsooyin lacaga lagu keeno saasna ku baxdo oo wixii soo galay iyo wixii laga baxayba aan la ogaan karin riskiga ugu weyn imaaneysaba waa taas
maalin dhaweyd waxaad kulan yeelateen safiirka soomaaliya safiirka maraykanka ee soomaaliya larry andre sidaad la socotana shirkada xawilaada oo maraykanka degan caqabado kala duwan baa ka haystay dhinaca xawilaadaha arrintaa ma ka wada hadasheen maxaad kala qabanaysaan shirkadaha soomaalida sidii ay lacaga u gudbin lahaayeen ambasatorka concernku qabo ugu weynaa taasay ahayd markuu tegay maraykanku wuxuu la kulmay soomaalida meeshaas degan arrinta ugu weyn ay kala hadlaayeenna waxay ahayd walwalka ay ka qabaan inuu xirmo wadadaas oo remittansiga ilan soomaaliya waad garanaysaa waxa ugu weyn oo soo galo lacagaha kasoo baxaan lacagaha dadka reerahoodii iyo qaraabadooda iyo ehelkooda ay wax ku tarayaan inay taas joogsato iyo iyadoo taas keliya ma ahan hadda waxaa jooga diyaas bara badan oo inta joogaa jiro oo caruurahooda iyo waxooda xagga jiraan oo biilkooda inta laga dirayo so concernku wuxuu ahaa taas si aysan ku xirmin marka waan ka update gareynay ambasatorka xaaladahaas meelay marayaan inaan meeshii last year la joogay aan la joogin ay rajadu ay fiican tahay oo correspondent banking oo laba bangi oo hadda cusub in la siiyey oo sidii hore ay ka duwanaan doonto oo license central bank uu siiyey in ay sahlanaan doonto incase anything ma caqabad ay ku imaato remittansigii lasu dirayay in horta bangiyadaas ay imaanayaan oo taas hadda aan haysana another option laakiin optionka kaloo noo jirana waxay ahayd in bangiyada noo yaallo inta commercial bankska qaar ka mid ah in shaqooyinka annagana laga rabo nagu xiran oo ay ka mid ahaayeen number one ka ahayd inuu waddanka national risk assessment uu yeesho waa first stepkii ugu horreeyey oo correspondent banking waxyaabaha shuruudaha nagaga xirnaa ay ka mid tahay marka waxaan u malaynaynaa waxaan waxaan rajaynaynaa in arrinta sidii hore isku isku iska bedeli doonto imbastorkana waxaan u sheegnay in ay dhinacaas wax walwala aysan ka qabaynin oo ay dowladda soomaaliya wax alla wixii awooddeeda iyo in ka badanba ay wado ay xukuumadda dowladda hadda jirtana timidna ay committed ku tahay hundred and twenty percentage inay committed ka tahay in waddankan isbedel weyn uu ka dhaco dhinaca oo financial sectorka siduu madaxweynahana uu u sheegay in lala dagaalamo shabaab si aysan ku helin lacagahan canshuuraha ay qaadayaan taas daraaddeedna marka in waxyaabo badan ay isbedeli doonaan insha allah